إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الحديث الثاني والخمسون هذا محله روى البخاري ومسلم بخاري مسلم waxay ka wariyeen can cali bni abi aalib radia allahu canhu cali bni abi aalib ilaaha raadi ha ka noqdee ana nebiya nabiga sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi yowma alkhandaqi maalintii khandaq yowma alaxzaabna bukhaariyo muslima wariyeen markaa duulaankaas labada magacba waa leeyahay khandaqa waa tarajaydii ama dhufayskii muslimiintu qodeen wey ayaa duulaankii magac looga dhigay axsaabna waa gaaladiisii soo bahaysatay gaaladiisii soo bahaysataa magac looga dhigay labaduba waa sugan yihiin yowma alkhandaq maalintii khandaq wuxuu nabigu yidhi sala allahu calayh wasalam yowma alkhandaq waxaa loola jeedaa maalmihii dagaalkaasu socday ee gaaladu waxay hareerayn ku hayeen magaalada wax labaatan casho ka badan oo bil culummada gobol ay ku tilmaameen qaarna labaatan yidhaahdeen muddo dheer ay marka hareerayseen magaaladu maalmahaas maalin ka mida weeye maahan markii dhufayska la qodayo yowmalkhandaq ee dagaalkaasu markuu socday oo magaaladu hareeraysneed ayaa loola jeedaa nabigaa wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam mala allahu ilaahay ha ka buuxiya qubuurahum gaalada qubuurahooda iyo wa buyuutahum guryahoodaba naaran dab alle ha ka buuxiyo ilaahay dab ha ku shubo ha ka buuxiyo guryahooda iyo qubuurahoodaba kamaa shaqaluunaa siday nooga mashquuliyeen cani salaati salaadii waxaa nabigu u habaarayay sala allahu calayh wasalam salaadii casira la tukan waayo haddaad salaadii tira waa tukanaa cadowgiyaa ku soo weerana salaaddii waa la geli waaye waqtigaasna lama jidaynin salaatulkhawf qaabka kadib ilaahay jideeyey muslimiinta u jideeyey waqtiga dagaalku socda in loo tukado salaada la yidhaha salaatulkhawf oo ilaahay uu jideeyey waqtigaas kadibaa la jideeyey markaas lama jidaynin marka salaada sidaan caadigan hadda u tukan maagto cadowgiyaa kullayna sidaasu waxay keentay marka salaadii casir iyadoo nabigii sala allahu calay wasalam iyo saxaabadii ay xasuustaan oysan halmaamin aa la tukan waaya ilaa qoraxdii dhacdo ka salaadii casir oo dhan ayay dhaafiyeen muslimiintii sidaasuu nabigu ku habaara marka taasna waxay culummadu ka qaateen gaalada in la habaaro inay diintii nabi moxamed ahayd sala allahu calayhi wasalam laakiin waxaa fiicana la yidhi qofka markuu habaaraa inuu daba dhigoo ku daro cillada uu u habaara si aan dadku u moodin inaad daalimta daad qof iska habaartamaayo haddii kale kuu malaynayo marka waxa ay kaa halleeyeen waa inaad daba dhigto nabigu waa daba dhigay wixii ay halleeyeen salaadii allaan ka tuka weynay rabbigiina abuurtaan ka caabudi weynay sidaasaan u habaarayna marka cilladii iyo sababkii uu habaaraayey oo keenay in la habaara sababtiiaa nabigu caddeeyey taas marka waa faa'iido dheeraada waxay keenaydaa qof kastaaba inuu fahmo inay habaarka mudan yihiin mala allahu allaha ka buuxiyo qubuurahum qabriyaalkooda iyo wa buyuutan guryahooda naaran dab kamaa shaqaluunaa siday nooga mashquuliyeen cani salaati salaadii salaadii alwustaa ee fadliga badneed salaadii fadliga badneed oo ilaahay amray in la ilaaliyo xaafiduu calaa salawaati wa salaati alwustaa salaadahoo dhan ilaaliya midda fadliga badanna si gaara u ilaaliya salaadii ilaahay sida gaarka u amray oo fadliga badneed salaadaasay naga mashquuliyeen oon ka tukan weynay xataa qaabat ishamsu ilaa qoraxdii ay dhacdo taas maxay ku tusaydaa salaada fadliga badan oo ilaahay ku sheegay suuratulbaqara inay salaada casir tahay ilaa salaadaasaa waqtigeedu tagaa markay qoraxdu dhacdo salaadaasay naga mashquuliyeen xataa qaabat ishamsu ilaa qoraxdii ay dhacday waa ka tuka weyn halkaas waxaa caddaatay salaada leedha salaatulwusta midda ay tahay waa salaada casir salaada fadliga badan وفي لفظ لمسلم لفظ صور البخاري مسلم اسلام وريان وفي لفظ لمسلم لفظ او مسلم وريي waxaa ku sugan shaqaluna waxay naga mashquuliyeen عن الصلاه صلاتي صلاتي الوسطى او فضلك بدنه صلاه العصر اه marka lafdigan muslimku waaba cadeeye waa tasriixiyey waa la bayaaniyey salaada ay naga mashquuliyeen oo salaatulwustaa ah waa salaada casir uu yidhi nabigu sala allahu calay wasalam toban iyo toddoba qowl ay culummadu iskugu khilaafeen salaatulwustaa waa midee xaafiduu calaa salawaat wa salaati lwustaa salaadahoo dhan ilaaliya middaas fadli midda fadliga badana si gaara u ilaaliya middaas waa tee toban iyo toddoba qowl ay culummadu ka yidhaahdeen laba qowla ugu xoog badan waa salaada subaxya waa casirka midda aan shakiga lahayn xagga tarjiixana waa midda casirka inay tahay maxayla nabigaa caddeeyeyba sala allahu calayh wasalam nabigaa caddeeyey culummada jamaahiirtooda muxaqiqiintaana sidaasay wada yidhaahdeen kuwa muxaqiqiintaa waxay yidhahdeen waa salaada casiroo nabigiiaba caddeeyey sala allahu alay wasalam uma salaaha laakiin fiiri wa fii lafdi lmuslimi untayru yidhi shaqaluuna can salaati lwustaa salaati alcasri uma salaaha bayna almaqrib walcishaa marka inta muslim la kali yahay oo aan bukhaari warin waa uma salaaha bayna almaqribi walcishaai waa intaas laakiin intan kale oo ah shaqaluuna can salaati lwustaa salaati alcasri bukhaari waa wari intaas intaas waa wariyey intaas waa wariyey muslim marka wuxuu la kali yahay oo kali ah wuxuu la kali yahay uma salaaha bayna almaqrib walcishaa kaliya lafdiga bukhaari wuxuu yahay wuxuu yahay waxa uu la kali yahay shaqaluuna can salaati اlwusطىa wahiya salaat اlcasr marka waa caddahay iyado uma salaaha nabigu waa tukaday salaadii casr bayna almaqribi wاlcishaa maqribka iyo ceshaha dhexdooda maxaa loola jeedaa maqribka ceshaha dhexdooda laba macnuu aqbali karaa hadalka bayna almaqrib bayna salaati اlmaqrib wاlcishaaءi wa bayna salaati اlcishaa salaadii maqrib markuu tukaday kadibuu casirkiioo qallaa tukaday kadibuu ceshihii tukaday marka bayna almaqrib bayna salaati اlmaqrib wa salaati اlcishaa marka labada salaadood dhexdooda ku tukaday salaada ceshaha iyo salaada maqribka dhexdooda waa aqbali karaa hadalka macnihiisu wuxuu kaloo aqbali karaa bayna waqti اlmaqrib wa waqti اlcishaa waqtigii maqribku markuu galay uu nabigu tukaday salaadii casr maqribkiiuu kadib tukaday kadibaa waqtigii ceshuu soo gala marka salaada casr waxay u dhaxaydaa waqtigii maqribka iyo waqtigii cesha ee uma dhaxayda salaadii maqrib iyo salaadii cesha macnahaasna waa aqbali karaa labada macno kaa loola jeedaa midka dambea loola jeeda oo ah bayna waqti اlmaqribi wa waqti اlcishaa waxaana caddaynaya xadiidka jaabiro noo imaan doona xadiidkaasa caddaynaya fasalla alcasra nabigu casirkuu tukaday uma salaahaa uma sallaa bacdaha almaqrib uma sallaa bacdaha almaqrib kadibuu maqribka tukaday marka casirkuu hormariyey halkaasna culummada waxay ka qaateen qaar ka mid ah salaad qallo ah oo kaa tagtay iyo salaada waqtigeedii hadda joogo taa la hormarinaa tii qallada ahaybaa la hormarinaa haddaan middaan waqtigeedu joogo waqtigeedu tegay oo waqtigu ku wada filan yahay waxay kaloo culummadu ka qaateen salaadii tagtay waa la qallayna salaadii tagtay waa la qallayna oo waajibaheed waxay kaloo culummadu ka qaateen salaada cudurdaarka kaaga tagtay ama waa halmaantay ama waa ka hurday ama si kalead u tukan weydo sabab kalead u tukan weyday salaada cudurdaarka kaaga tagtay salaadaas marka aad fursad u hesho dib u dhigi maydid oo dadka gabola waxay samey salaada subaxdu ka hurdaa waa hurdadiiu ka soo kaca marqadii tukamaa wuxuu leey duurkeen tukan doona waa eber wey markaasaa dembi ku bilaabana ka hor ma dembaabin qofka hadduu hurday cudurdaaru haysta laakiin dibdhigaas dhame waa ku dembaabaa salaada aad halmaanto iyo midaad ka huruddo mar alla marka aad soo xasuusataa la tukadaa ee dib looma sii dhigo hadda fiiri casrkii nabigu hor uu tukaday wuxuu tukaday mar alla markuu fursad u helay xataa salaadii maqribo waktigeediina joogay waa ka hormari saas darteeda waxayna culummadu salaadii tagtay iyo midda waktigeedu jooga waxaa la hormariyaa midii tagtay waa haddii salaado koobana laga hadlao midda tagtay inta laga hormariyo tii midda joogta inta laga hormariyo haddana midda joogta waktigeeda iyadoon dhammaan la tukan kare wax badan haddii lagugu leeyahay taas waa baab kale waxaa la rabaa midda tag midda joogta waktigeeda inaad aada iskaga ilaalido kuwii kalena saad iskaga qallay karto aad iskaga qallay الحديث الثالث والخمسون وله وللمسلم مسلم وحوسون هذا كان حديث كان مسلم كليه وريه البخاري ما ورين وله وللمسلم وحوسون هذا عن عبد الله بن مسعود وقصون هذا قال وحويري حبس المشركون قالدي أياه كإليه رسول الله رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر صلاة عصر قالدي كإليه رسولك صلى الله عليه وسلم معناها وأولي وإنو تكذل waqtigaasna salaatulqowf lama jidayn kadib aa la jiday hadda lagaa yeeli maayo salaaddii waa tukan waayo cadow waa ii diiday haddaysan mar gacan kugu hayin si alla saad awoodda iskaga tuke adoo orda ayaa tuke adoo gurgura ayaa tuke adoo socdaa tuke sidaad awooddo fataqu llaha ma sadactu ilaa kadib salaatulqowf alla soo deji aayaddii suuratu nisaa markaa laakiin markaa salaatulqowf lama soo dejin xabasalmushrikuuna gaaladu waa ka celiyeen rasuulalahi rasuulka ilaahi sala اllahu calayhi wasalam can salaati اlcasri salaadii casir xata xmarat ishamsu ilaa qoraxdii ay gaduudatay aw isfarad ama ay jaallo jaallo noqotay waa markay sii dhacaydo marka fiiri xadiidkii hore oo cali waxau ahaa lafdigiisu waa ay ka mashquuliyeen ilaa qoraxdii ay dhacday xadiidkan cabdullahi mascuudna ilaa qoraxdii gaduudgaduud ay noqotay ama ay jaallo noqotay culummadu waa jamciyeen culummada jamciday waxaaba ka mid ahba xaafid ibnu xajar fatxulbaariga waxaa ka mid aha sheekh maxamed ibnu saalex alcuthaymiin waxay yidhaahdeen waktiga mashquulku dhammaaday qoraxdu markay sii dhacayday ahayd laakiin salaadii intii loo diyaargaroobayo la weyse qaadanayaa qoraxdii dhacday markaasaa la tukaday bacda guruubi shamsi qoraxdu markay dhacday ka gadaan marka labada xadiis waa iswaafaqsan yihin kii hore wuxuu sheegaya waktiga mashquulku dhammaaday kanuna wuxuu sheegayaa waktiga fursad loo helay salaadii lagu tukado oo waxay tahy intaas yartaan waxay ku dhammaatay intii loo diyaargaroobayey waa iswaafaqsan yihin marka faqaala rasuululahi rasuulka allaa yidhi sala allahu calayhi wasalam shaqalunaa waa naga mashquuliyeen gaaladu cani salaati salaadii alwusta oo fadliga badneed salaati alcasri ah salaaddii casir ah waa cadday markaa salaatulwustaa inay tahay salaada casr mala allaahu allaha ka buuxiyo ajwaafahum caloolahooda wa qubuurahum iyo qubuurahoodaba naaran dad allaha ka buuxiyo aw amase nabigu wuxuu yidhi xasha allaahu allaha ku cubo ajwaafahum caloolahooda iyo wa qubuurahum naaran fiiriya saxaabadu siday ugu dadaalayaan xadiidka nabiga inay ilaaliyaan saxaabigu waxaan rabaa raawigu wuxuu ku shakiyey in nabigu yidhi in nabigu yidhi mala allaahu allah ka buuxiyey iyo inuu yidhi xasha allaahu allah ku cubo labada lafdi waa isku macno dhow yihi waa wada buuxin laakiin waxaa la yidhi xashaadaa sii macno dheer xashaad waxay tusee shayga markaad shaygii ku shubtay inaad ku garaacday buuxinta laakiin si cadeed ugu shubtay oo iska buuxsan laakiin xashwi waa ku cubtay waa ku garaacday si uu hoos ugu sii dago aad aad uga buuxin labada lafdi kii nabigu yidhi shaki yar markuu yimi labadii lafdiba waa sheegaa raawi macnaha aad ay ugu dadaalayaan inay wax yar ka bedelaan hadalkii nabiga sala allahu calay wasalam taasay iska ilaalina marka xadiidkaasna kii horew la mid yahay wuxuu caddeeyey salaatulwusdaa sidaas ayuu caddeeyey waa dliil cad oo macnahaas tusaya alxadiiثu الraabic واlkhamsuun xadiiska konton iyo afreeya waxaa jira jamcinta labada xadiis xadiiskii cali iyo xadiiska cabdullahi mascuud macnihii aan sheegnay waa lagu jamciyey macno labaadaa jira culummada gobol yidhaahdeen oo ah hal maalin maba ahaynba maalmaha salaada casi la tukan waayey aa kala duunaa maalin waktiga mashquulku wuxuu dhammaaday qoraxdii markay dhacday kadib maalinna wuxuu dhammaaday markay sii dhacayday waaba laba maalin oo kala duwan culummada qowlkaas gobola qabo الحديث الرابع والخمسون مروي وحا حديث كاس لغوري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عبد الله بن عباس قال وقويري أعتم النبي نبي أيام مقدقي قريي صلى الله عليه وسلم بالعشاء صلاة العشاء أعتم وحلنا إذا أظلم مركو وقتك مقدقى بحقريو معنى إذا وحي تيدب أغردقى أي أخرأ دب أي أغردقى dib ayuu u dhigay salaadii ceshaah wey macnaheedu actama nebiyu nabiga ayaa mugdigi geliya catamadu waa mugdiga waa mugdiga oo carabiga waxaa la hahda actama idaa adlama markuu mugdiyaabo mugdiga dhex galaa la hahda actama actama nebiyu nabigaa mugdigii dhex geliyoo dib u dhigay sala allahu calay wasalam bilcishaa'i salaadii ceshaha dib u dhigay nabiga fakharaja cumaru cumar ibnu lkhadaabaa soo baxay faqaala wuxuu yidhi asalaata yaa rasuula allah macnaha salli salaata ficilkiyaa la xadfo salaada tuko rasuulka ilaahayow dadka tuji salli salaata salaada tuji yaa rasuula allahi rasuulka ilaahayow taasna culummadu waxay dhahdaan waxaa laga qaadanaa inay bannaan tahay imaamka in marmar la baraarujiyo oo dadka xataa ma'muumiinta jamaacada qof ka mida imaamka inuu marmar baraarujiyo o yidhahda dadka tuji dadkii waa joogaan waa daaheen tuji waa u dhihi karaan dadku jamaacadu waa dhihi karaan maxaa yidha hadda cumara nabiga wuxuu leeyahy rasuulka allow dadka tuji waxay kaloo yidhahdaan culummadu xadiiskan wuxuu daliil u yahay qofka faadilka oo ahlu fadliga ah mid ka hooseeya wa waa ku baraarujin kara waa ku baraarujin kara maxaa yidha nabiga wax la simanu ma jiro haddana cumara wuxuu leeyahay rasuulka allow dadkii tuji dumarkii carruurtii waa hurdeen salli tuji asalaata salaada yaa rasuulallahi rasuulka ilaahayo raqada nisaau dumarkii waa hurdeen wasibyaanu carruurtiina waa hurdeen taas waxay kutusaydaa saxaabada dadaalkooda xataa dumarka iyo carruurtu jamaacada ceshaha waa imaanaya dumarkii iyo xataa carruurtii a salaadii ceshaha jaagan oo masaajidka fafadhiya oo nabiga jamaacada la tukana dadaalkooda ayay kutusaydaa dadkaas iyo wanaagoodii waxay kaloo kutusaydaa cumar fadiiladiisa sida uu maslaxadda ummadda uga murgayo sida maslaxadda iyo danta ummadda uu uga fekerayo cumar ibnulkhadaab fadiiladiisay kutusaydaa taas raqada nisaau dumarkii waa hurdeen wasibyaanu carruurtiina waa hurdeen fakharaja waa soo baxay nabigu walxaal ayuu soo baxay raasu madaxiisu yaqduru uu dhibcayo ayadoo madaxiisa biyo ka dhibcayaana uu qubaystay ayuu soo baxay yaquulu xaaluu leeyihuu soo baxay lowlaa an ashuqa inaan dhibaayo haddaanay san jiri lahayn lowlaa an ashuqa lowlaa makhaafatuulmashaqa inaan dhibo haddaanan ka cabsayn calaa ummati ummadayda ummadayda inaan dhibo haddaanan ka cabsayn aw cala annaasi waa shaku raawi umma dadka inaan dhibo haddaanan ka cabsayn la amartum waan amri lahaa dadka bi haadihi salaati salaadan oo ceshaha ah haadihi saacata saacaddaana dhiila tukada macnaha dib u dhiga habeenkaas marka wuxuu leeyahay nabiga sala allahu calayh wasalam ummaddayda haddaanan ka cabsanaynin inay ku dhibtoodaan oo ay dhib ku noqoto waxaan amri lahaa salaada cishaa inay dib u dhigaan oo waqtigaan oo kala tukadaan waqtigaan oo kala tukadaan taasna waxay ku caddahay salaadaha shanta ah cishaha maahan afarta kale waa ogaanay awalka in laga tukadaa fadli badan salaada ceshu waa ka duwantay in dib loo dhigaa fadli badan in dib loo dhigaa fadli badan nabiga sala allahu calay waslm wuxuu leeyahay amara ma ku sii lahaa amarkuna wujuubu keena saas uga daayo ma amrin marka salaada ceshaha afarta salaadoodoo kale waxay uga duwantahay afarta salaadoodoo kale waxaa fadli badan awalka in laga tukado sidaan xala soo ogaano laakiin salaada ceshaha waxaa fadli badan gadaal in loo dhigo dib loo dhigo salaada laakiin haddana waxaa la ilaalinaa maslaxadda jamaacada maslaxadda jamaacada sidaas daraaddeed nabigu sida badan wuxuu tukan jiray waqti hore ilaalin uu jamaacada ilaalina marka taasna waajibay ku tahay imaamka inuu jamaacada ilaaliyo oo dadka muslimiintaa dantooda iyo maslaxadooda uu ilaaliyo oo isdhibka laga ilaaliyo maalan hadday sidaan darsiga ku sooganay xalay hadday dadku yimaadaan horay laga tujiyo ceshaa hadday soo daahaanna dib loogu dhigo lala sugo fadiiladiiyaaba imaanayde oo la gaaraah ayagin hadda dhibtoomayaane hadday dadku yihiin dad kooban oo ayagu iskugu raalliya waa cadda tirsan oo iskugu raalliya inay dib u dhigtaanoo afar saxo kale iska tukadaanna waa hadda sidii fadliga badneedna laakiin dadku mar haddaysan kuu tirsanayn oo qof walbaba danle uu iska yahay dadkaa la ilaalina dadkaa la ilaalinaa waktiga yimaadaana la tujina ceshu waa ka duwanta markaa salaadaha kale alxadiiثu اlkhaamis wاlkhamsuun marwiyi waxaa laga wari can caaishaةa radia allahu canha ana nabiya nabiga sala اllahu calayh wasalama qaala wuxuu yidhi idaa uqiimat isalaatu salaada haddii la aqimo waxadara alcashaau cashadiina uu yimaado fabda-uu bilaaba bilcashaa'i cashada cashada bilaaba salaada waxaa loo tukanayaa ilaahay in la caabudo salaada ujeeddada laga leeyahay waa xiriirka addoonka iyo rabbi ka dhaxeeya arrintaasuna ma dhammaystirmaydo haddaan qalbi xaadira lagu tukan oo mashaaqil iyo mashquul oo dhan ka faaruqa oo ilaahay qaabila sidaas daraaddeeda ilaahay uma ballan qaadin liibaan dadka tukada laakiin waxaa ilaahay liibaan u ballan qaaday dadka salaada ku khushuuca qad aflaxa almu'minuun aladiina hum fii salaatihim khaashicuun dadka ilaahay liibaanta u ballan qaado waa dadka khushuuca salaada dhuuxeedii waa khushuuca salaada khushuuc la-aanta waa qof aan nafu ku jirin oo kale ilaa ahli cilmiga gobol ay naskaradu yidhaahdeen qofku intaas uu tukanaa ajar salaada waxaa loo qoraa inta qalbigiisu xaadirka yahay oo uu xasuusto waxa uu tukanaa oo ku tadaburaa markaan uu qaafilka iska yahay faradku waa ka dhaca laakiin ajar ma leh marka waa arrin aad u muhiima qofku inuu ka fakero oo salaadiisa qalbiga uu shaydaanka kula dagaalamo oo uu soo xaadiriyo waa dhuuxii dhammaan salaada waana wixii liibaantu ku xirreed maadaama ay sidaas tahay waxyaalaha keenaya qalbigu inuu mashquulo waa laga ilaaliya waa laga ilaaliya nabigeena suuban sala allahu alay slm daah oo wax ku xarxardhan yihiina meeshuu ku tukay hortiisa lagu xihay nabigu wuxuu dhaha laga wareeji nabiga maro qurux badana inuu soo hadiyeeyey markuu salaad ku tukaduu yidhi maradii inta cesha ninkaa loo geeyey salaada iga mashquulid inta barbaraheedan firfiriy masaajidda saa darteed waa mamnuuc in meelaha wax lagu qorqoro ilaa qofkii waa akrina hadii kale qof waxaas akraa xuush haya qofkaas salaad haya marka wax laguma qoro masaajidka gudihiisa waa laga ilaaliyaa midabyada kala duwan xararta waa laga ilaaliyaa goglaha waxaa fiican gogol aan wax hal midab wada ah oon wax la akriya iyo wax isha lala raaca la erag kulli waa in la ilaaliya kadaalika sidaasoo kale qofka hadduu gaajoon yahay oo cunto rabo cuntadiina lasoo dhiga salaadiina la aqimo cuntadaa la hormarina saasuu leeyay nabigu sal la ala yidhi marka saas la leeyahay salaadaa aadanteeda la ilaalina maslaxaddii salaada la ilaalina maaha in xaqii qofka la hormariyey waxay tahay waxaa la rabaa qofku inta luqmadihiisa qaadqaato salaada isagoo u soo diyaargaroobay inuu tukado oo qalbigiisu salaada ku xidhan yahay soomaalida waxaad moodaa taas cagseed inay tahayoo cuntada haddii la keeno salaadana laaqin waxay leeyihiin salaada naga ride aan cuntada u soo jeesanin oo maxay rabaan ma taqaan salaada gebgebgebgeb inta laga siiyo in sal muggiis loo muto cuntada sidaasna waa qalab ee maxaa la rabaa cuntada inta gebgeb laga siiyo nabigu fara faruu ku qaadqaadan jira isagoo jilbku muday sida qof isdagaalsan oo degdegsan cuntada inta la qaadqaato in salaada loo soo jeesto oo qalbi xaadira oo degan oon degdegsan in lagu qaabilo saasaa la rabaa sidaasaa la rabaa sidaas darteeda bal fiiriya xadiiska nabiga sala allahu alay slm idaa uqiimat isalaatu salaada haddii la aqimo wa xadara alcashaa cashadiina ay soo xaadirtoo la keeno fabdow bilcashaa cashada bilaab cashada bilaaba salaadaas marka waa salaade ma salaadahoo dhamaan mase waa salaad gaar ah idaa uqiimat asalaa asalaa asha ku jirta taqyudiin wuxuu leeyahay ibnu daqiiq ulciid weeye ibnulmulaqinna wuu ka soo raray wixii un kitaabkiisa ku jiro fiqiya badanaaba ibnulmulaqimaa soo wada raray wuxuu leeyahay ashaas laguma xambaari karo istiqraaqiya salaad oo dhan ma lagu xambaari karo calaa tacriifi ilmaahiyana laguma xambaari karo alcahdiyaha laga dhigaa salaad gaar aho la yaqaan wey waa salaada maqrib ashaan ku jirta salaada salaadii maqrib haddii la aqimo cashadiina lasoo dhigo bilaaba cuntada bilaaba maxaa saas loo leeyahay waxaa saas loo leeyahay axaadiista riwaayadaha gobola saas caddeeyey oo waxaa soo arooroo dabaraani uu ku wariyey awsadka xaafid ibnu xajarna uu ku saxiixiyey fatxulbaariga ibnulmulaqinna iclaamka ku saxiixiyey nabigu inuu yidhi sala allahu calayhi wasalam idaa wudica alcashaa cashada haddii la soo dhigo wa axadukum saa'imun ayadoo qof idin ka mida soomay fiiriya marka waqtigii afurka iyo cashadii hadday iskhilaafaan qofku asagoo soomanaaya cashadii lasoo dhigo marka waktiga la afuraa waa maqribki mar hadday sidaas dhacdo faabda-uu bihi cuntada bilaaba qabla an tusaluu intaadaan tukan sidoo kale wuxu ibnu mulaqim waxaa ansaxay faabda-uu qabla an tusalluu salaata almaqrib salaada maqrib intaadnaan tukan bilaaba marka halkaasaa waxaa caddaatay salaada la sheegaya waa salaada maqribka laakiin ciladu maxay tahay ciladu waa maxay cilada waa naga ogaanay waa sheegnay ciladu waxay tahay tashawufu nafsi ila dacaam naftaa waxay u hanqal taagaydaa cuntada mar hadday ciladu sidaas tahay sida xaafid ibnu xajar fatxubaarigaba uu yidhi ibnulmuraqina iclaamka waxay tahay alxukmu yaduuru maca cilatii wujuudan wacadaman ciladii mar kastoo la helaayo xukunkiina waa in la helaa salaadahoo dhan marka waa isku mid waa isku mid kuwii kale waa la mid ciladiyaa ku jirta qofka marka waxaa la leeyahay haddii cunto lasoo dhigo cuntadana uusan uba baahnayn ama waaba soomanya maalan salaadii casiraa la aqimay ama duuraa la aqimay ama subxigiyaa la aqimay waanaba sooman yaha asagu hadi qofkaas salaadiisu iska aada qofkaas lalasaga cunto waxbaba uguma jiraan ama midii bacd almaqribaa lasoo dhigay ama bacd alcishaa lasoo dhigay waana afuran yahay qofka laakiin cunto maba raba naftiisu maba rabto cunto qofku salaadiisu iska aada salaadiisu iska aada maxaa yaala ciladii laga cabsaya isaga maba haysataba oo ah in qalbigiisu cuntadii ka fakero maba haysataba qofkan marka qalbigiisu cuntadan uusan ku xirnayn ma u taallo maxaa soo haray qof qalbigiisii cuntadii wuu rabaa kaas waa qaybiyeen culummadu waxay yidhaahdeen haddii uu aad ugu mashquulayo oo khushuuci tegayo ma bannaano salaadda inuu galo waa inuu cuntada cuno waa inuu cuntada cunaa si kale uguma bannaano haddii qalbigiis ku xidhmayo waa inuu cuntada cunaa marka culammadu saasay u kala duween haddii jamaacadu seegaydana ee cudurdaar sharci u haystaa nabigaabaa ku amray intay iska cunto salaad si degan adiga iskaga tug hadday xataa jamaacadu ku seegto jamaacada hadday ku seegto xataa marka waa noocaas weeye alxadiiu saadis wاlkhamsuun walimuslimin muslim keliya weli xadiidkan muslim waxaa u sugnaaday can caaisha radia allahu canha qaalad inay tidhi samictu rasuul اlahi rasuulka allaan maqlay salى اllahu calayh wasalam yaquulu xaalo uu leeyahay laa salaata wax salaad ah xadiiskana tusa inay caam xukunku yahay maxaa yaele xadiiskana waa caam waa nakira fii siyaaqi nafyi tacum laa salaata wax salaad ah kaamilatun khabarkii soo qadaro laada laa salaata salaad kaamilatun mid dhammaystiran ma ahan salaadaasoo bixadrati acaamin salaadaasoo kaa-inatan ahaatay bixadrati acaamin cunto meelay taallo cunto meel ay taallo salaad ah kaamil ma ah kaamil ma ah waa qofkii cuntadaas marka u baahan laa salaata salaadu kaamilatun mid dhammaystiran ma ahaanin salaadaasoo bixadrati acaamin kaa'inatin bixadrati acaamin cunto xuduurkeed ahaatay walaa huwa yudaaficu walaa salaata soo qadaro walaa salaata salaadna kaamilatun mid kaamila ma ahaanin walxaal huwa qofkii yudaaficuhu ay soo riixayaan alakbafaani labadii xunxumaa labada xunxun waa kaadida iyo saxarada qofka salaad kaamil uma ahan ayadoo kaadi iyo saxara hayaan walaa salaata soo qadaro salaad kaamilatun mid kaamila ma ahaanin wa huwa yudaaficu alakbafaani walxaal huwa qofka yudaaficu ay soo riixayaan alakbafaani labadii xunxumaa waa kaadidii iyo saxaradii qofka oo kaadi iyo saxaro ay hayaan salaad uma sugnaan waxayna yidhaahdeen culummadu qofka dadka oo kaadii saxradu hayaan dhowra loo qaybiya haddii qofkii kaadii saxara hadda wa hayaan wuxuu isleeyahay suuriyad u baahanta laakiin culays weynu ma haysto dhib ma haysto wax dhiba ma dareemayo markaas waa laga fiican ya waana karaahiya inuu tukada waxaa la rabaa inta xaajo guto inuu kadib salaada tukado qofka haddii kaadidii saxradii ay hayaane xoog u hayaan oo khushuucii ay ka baabi'inayaan laakiin salaaddii waa sixi karaa waa xaaraan inuu salaada galaa laakiin waa ka ansaxayda mar hadduu saxo qofka hadduu salaad kaadidii saxradii aaday u hayaan salaaddii waxuu tukaya maba yaqaan markaas waa xaaraan inuu galo mana ka ansaxaydaba maxaa wuxuu tukado maba yaqaan waxuu tukaayo ma yaqaan waa mamnuuc markaas marka waa inu aada iskaga ilaaliyo calaamatu ibnulqayimna wuxuu yidhahdaa kitaabkiisa dibu nabowigaa ashyaa badanoo waxaa jirta toban ah oo celinta qofku jir jirkiisa ku celiyo cudurro u keena markaasuu tiriyo yidhahdaa dhiigga ugu horeeya markuu kaco mada xanuunka badan iyo waa layska toba layska bixiya dhiiggan jirin fay aad noqotid iska ladnaatidid dhiigga ugu hormariyey waa la faarujiya waa la bixiya toobinkaa lagu saaraa menida ka mida dareenka qofka markuu kaco wuxuu yidhi caafimaaday leedahay inuu iska saaro iska saariddana meel xalaal la iskaga saara la raba dad xaaraan iskaga saarto allah markaas ciqaab weyn kugu rida cudurkaad ka cararayday mid ka daran kaadida iyo saxaradu uga dhigay afar kaadida saxarada isku celinta cudur weyn cudurray qofka ku rideen cudurraa ka dhasha khatara layskuma celiyo kaadida saxarada aaryada ka mida gadaal ka timaada isku celinta qofku isku celiyo cudurraa ka dhashu waxaa ka mida matagga qofku unqaacada hadduu isku celiyo cudurraa ka dhasha hindhisyadaa ka mida cudurraa ka dhasha hurdadaa ka mid a hurdadas ula dagaalamo la dagaalamo inuu waashaa dhacdaba layskuma celiyo waa la seexdaa gaajada iyo haraadka ka mid ah qofku hadduu wax cuni diido wax cabideedo cuduraa ka dhasha tobankaas tobankooda mid kasta oo la xabiso xabsuhu daa-un min aladwaa-wi tobanka mid kastaba oo kitaabkiisa dibu nabowigaa ayuu ku leeyahay safxada toddobaad dabcada risaala الxadيiث saaبع والخaمسuuن xadiiثka konton iyo toddobeeya marwi waxaa laga wari can cabdلaahi بni cabaasi radي الlahu canهuma qaala cabdالlahi بni cabaas wuxuu yidhi shahida cindii agtayda waxaa ka markhaati kacay ibnاlmuraqim wuxuu yihi shahida macnaheedu waxay tahay bayana wa aclama wa akhbara waa caddeeyey waa ogeysiiyey waa sheegay bayana wa aclama wa akhbara weeye macnaheedu xaafidkuna wuxuu yidhi aclamanii وaakbaranii weyu yidhi macnuhu isla halkii waxay ii sheegeen iiga warrameen oy ogeysiiyeen aclamanii wa akhbaranii weeyuu yidhi xaafidkuna shahidda waxay sheegeen oo i i ogeysiiyeen cindii agtayda rijaalun rag raggaasoo mardiyuna raalli laga yahay wa ardaahum raggaas midka loogu raalli ahaansho badan yahay cindii agtaydana cumar uu ahaa saxaabo badan oo dhammaantood laga raalli yahay diintooda kan loogu sii raalli ahaansho badan yahayna cumar ibnukhadaab u ahaa fiiri waxa dhaha waa cabdullaahi ibnu cabaas waa aalubeytkii nabiga bal waaba caalimkii aalubeytka caalimkii aalubeytka wey waaba xabrulumma kaas waxay ridis ku tahay raafidada raafidadu waxay leeyihiin saxaabada iyo aalubeytka colaada ka dhexayday lacnadu ha ku dhacda been badan aalubeytka caalimkoodii waa kana wuxuu leeyahay saxaabada raalliyanka ahaa kan loo kan loogu rillo badan yahayna waaba cumarba taasna de masale macluumun min addiini bidaruura laakiin malcuuniin weeye shayaadiinta shiicadu waxay leeyihin aalubeytka iyo colaad xiirxiira ka dhexeeyey saxaabada kale waa been marka beentaasaa ku kadsoomi wa ardaahum kan loogu raalli ahaansho badan yahay cindii agtayda cumar wey waxay kula kutusaydaa saxaabada siday isku qadari jireen isku jeclaayeen sidaasna waa dhaqanka muslimiinta laga rabo waxay ii sheegeen oo ay iiga ii sheegeen ana nebiya nabiga sala allahu calayh wasalam nahaa waa reebay canisalaati salaad in la tukado bacda subxi bacda salaati subxi salaada subax marka la tukado ka gadaal maahan subxigu markuu dhasho markuu dhasho ragcatayulfajri yaabaa la rabaa in la tukado kadibna salaadii subaxaabaa la rabaa in la tukado ee waxay tahay bacda salaati subxi salaada subax qofku markuu tukado ka gabaal salaad aan sabab lahayn iskama tukan karo ta iska istaago iskama tukan karo nabigu waa reebay sala allahu calay wasalam waa xaaraan inuu qofku tukado nabigaa diiday sala allahu alay wasalam xataa tushriqa shamsu ilaa qoraxdu ay iftiimto qoraxdu inta soo baxdo oo dheeraato ilaa ay iftiimido carrada xataa tushriqa shamsu xataa tadlucana waa jirtaa iyaduna xataa tadlucana waa jiraa lafdigaas waa jira ilaa qoraxdu ay soo baxdo oy wax iftiimido wa bacda alcasri salaada casri ka gadaalna nabigu waa reebay salaad xataa taqruba ilaa qoraxdu ay dhacdo qoraxdu ilaa salaada casri wa bacda alcasri wa bacda salaati alcasri tanna waa salaada casri marka la tukado salaada casri ficilkaa ku xidhan yaha nahyu markii ficilkii la sameey salaadii casri la tukado kadib ayay xaaraan noqoneen ilaa ay ka dhacdo qoraxdu qarsoonaato sidaas wey culummadu waa isku khilaafeen qaar waxay yidhaahdeen salaadoo dhanba lama ogola qaarna waxay yidhaahdeen maya salaada la diidayo salaada la diidayo laleeyahay lama tukan karo waa salaad aan sabab lahayn sabab salaadle waa la tukan karaa laakiin mid aan sabab lahaynoo sunno muطlaqaa ah lama tukan karo salaad aan sabab lahayn sabab saabiqoo ka horreeyey sabab saabiqa waa maxay salaad qallaahoo kale sabab aad ay leedahay waad mid kaa tagtaad qallaynay taas waa la tukan karaa sabab oo muqaarinana oo waktigaan hadda la xidhiidha masaajidkiiad soo gasha taxiyatulmasjidaa lagaa raba ama qoraxdiiyo madoobaatay salaadaa la yska rabaa ama dayixiyo madoobaaday salaadaa la yska raba waa la tukan karaa marka salaadaha sababta leh sabab ka horreeyey iyo sabab hadda taagan laakiin maxaa la diiday salaadaan sabab lahayn maxaa sidaas loo yeelay waxaa sidaas loo yidhi saxiixulbukhaariga waxaa ku sugan nabiga sala allahu calayh wasalam bacda alcasri uu tukaday laba rago markaasaa la weydiiyey rasuulka allah maxay tahay salaadan waa adigii diiday markaasuu yidhi labadii ragcoo raatibadahe oo duhurka macnaa laba ragcaa ka dambayda ayaa wafdi inta ii yimida iga mashquuliyeen labadii ragcoo sunnada ahay oon hadda qallayna marka waa salaad sabab lahoos sabab saabiqa leh marka taasaa waxay caddayday salaada nebigu diiday inay tahay sunna mudlaqa marka sunna mudlaqaa lama tukan karo qowlkaasaana adilada jamcinaya waana bacda salaati subxi waa salaada subax marka la tukado qofkii marka maalan labadii ragcoo ka horreeyday salaada subax aan tukan markuu subxiga tukado inta istaagu iska tukan maxaa iyadu salaadaanu sababay leedahay waa qal labadii ragcoo kaa tagtay waa qallay kartaa waa qallay kartaa waa qallay karta salaado kaloo kaa tegay waa qallay karta haddaad masaajidka soo tukato soo gasho taxiyatumasjid waa tukan karta laba waktiya marka xadiidkaanu sheegay laakiin saddex waktiyoo kale ayaa jira oo xadiis kaloo saxiixmuslimka ku sugan uu sheegay raqamka siddeed boqol iyo soddon iyo kow uga sugan siddeed boqol soddon iyo kow raqamkaa saxiixulmuslimka xadiidka cuqba ibni caamir aljuhani wuxuu yidhi alaaثu saacaatin kaana rasuululahi salى اllahu calيه wasalam yanhaana an nusalliya fiihina saddex waqti nabigaa naga reebi jiray inaan tukanno aw an naqbura fiihina mowtana amase mowtada inaan aasmo dadka dhinta inaan aasmo nabigaa naga reebi jiray xiina tadluxu shamsu qoraxdu marka ay soo baxaydo baasiqatan xaalay tahay midii soo muuqanayda markii hore maxay ahayd xadiiskii hore maxaan soo ogaana bacda salaati subx ilaa qoraxdu ka soo baxdo soo iftiimido markay soo baxaydo oy madaxa keentana waa xaaraan xataa tartafica ilaa ay kor noqoto waa wakti kale wa xiina yaquumu markuu istaago qaa'imu dahiirati maalin weynta hooska istaaga qoraxdu cirka dhex bartankiisa markay isku taagto markaas oo hoosku lugahaga hoostooda ku aruuro markaasna inaan tukano nabigu waa noo diidi jiray sala allahu alay mayd inaan aasnana waa noo diidi jiray waa noo diidi jiray nabigu sala allahu alay xataa tamiila shamsu ilaa qoraxdu ay leexato oo dhinaca ay u dhacda xaggeeda u leexato cirka dhex bartankiisa ay ka leexato oo duhurkii galo markaasaa la bilaabaa salaadii waa wakti kale wa cinda quruubiha dhicidda agteedana waa noo diidi noo diidi jira qoraxda markay dhacaydo oo ay qayb ka midu qarsoonto waa noo diidi jiray waxiina tadayafu dhe waxiina tadayafu ashamsu qoraxdu markay leexato oo ay u leexato lilquruubi dhicidda oo ay qayb ka midu gasho xataa taqruba ilaa ay wada qarsoonto marka shan waqti weeyay yidhaahdeen culummadu shan waqti weeye shan waqti laba waqti nahyigu wuxuu ku xidhan yahay ficil saddex waqtina waqtiyuu ku xidhan yahay bacda salaati subxi iyo bacda salaati اlcasri nahyigu wuxuu ku xidhan yahay ficil markaad salaada tukato ay xaaraam kaa noqeen saddexda waqtiyoo kale qoraxdu markay soo baxayda waa waqtigaas qoraxdu cirka dhexbartankiisa markay ku ekaato waa waqti markay dhacaydoy dhicidda bilowdana waa waqti kale saddexda waqtina waqti ahaanay xaram yihi cillada loo xarimayna nabigu waa sheegay wuxuu yidhi qoraxdu markay soo baxaydo nabigu wuxuu yidhi xadiid anas ibnu maalik ayaa nabigu ku sheegay yuu yidhi laa tusalluu cinda duluuci shamsi inda walaa cinda quruubihaa fa inahaa tadluqu wa taqrubu calaa qarni shaydaani qoraxda markay soo baxaydo iyo markay dhacaydo ha tukanina qoraxdu waxay ka soo baxdaa kuna dhacdaa shaydaan labadiisa gees dhexdooda shaydaankaa ku aadiya geesihiisa markay qoraxdu soo baxaydo iyo markay dhacaydo labada gees dhexdooda fa ka soo leeda markaasa wax alla waxaa qoraxda caabudana markaasay u sujuudayaan marka maxaa la diidaa fiiriya muuminkiioo alle u tukanaa oo sujuudsan iyo gaal qoraxda ama shaydaanka u tukanaa inay iswaqti sujuudaan waxaa laga cararaa gaal inaad isku ekaataan saas darteed culammadu waxay yidhaahdeen gaalada in laysku ekaysiiyaa waa xaaraan xataa niyadda idinkoon iska waafaqsanayn xagga daahirka inaad iskaga ekaataan waa xaaraan niyada shardi maaha hadda qofka muuminka dad badanoo mu'miniin ah maba ogaba gaaladu waqtigaas inay sujuudaan maba ogaba haddana salaada looma ogolo waktigaas maxaa yeelay looma shardiyo salaad marka lagu leeyahay gaalkaa isku ekaysiin inaad niyeysataa shardi maaha muuqaalkana waa xaaraan inaad iskaga ekaataan waa xaaraan marka salaadaha la diidaya waa kuwaas waxay culummadu soo reebaan makaan makaanay soo reebaan makaankaasu waa maka qofka maka jooga oo xaramka jooga waktigu rabuu tukan karaa waxay kaloo culummadu soo reebaan wakti waktigaas waa maalinta jumcaha maalinta jumcaha cirka dhexbartankiisa qoraxdu markay ku ekaato waa layska sunnaysan karaa maxaa yeelay xadiid saxiixa nabiga ka sugan sala allahu calayhi wasalam oo nabigu uu yidhi xadiiska bukhaariyaa wariyey oo nabigu yidhi qofka markuu soo hadduu qubaysto maalinta jumcaha oo dahaaro qaato siduu awoodo oo soo saniidaysto oo wax carfaaya soo marsado oo soo aada masaajidka masaajidka markuu yimaadana laba qof uusan kala riixin meel bannaan uu iska raadsan uusan laba qof dhihin ii baneeya dhexdiin oo inuusan dhihin kadibna uu tukado intii alla u qoray ilaa imaamka imaamku ilaa uu ka soo gelaayo marka fiiri xadiidkaa salaada wuxuu sheegaa qofku jumcada waa iska wadi karaa sunnooyinkii waa sunna mutlaqa xadiiska caddaynaya wey way iska wadi karaa ilaa uu soo galo imaamka oo uu mimbarka fadhiisto way iska wadi karaa waktigaas ka horeeyana oo uu qofku salaadaas wadana waxaa soo gala istiwihii cinda alistiwaa nabiguna ma dhihin ha joojiyo marka maalinta jumcada waa ka duwanta maalmaha kale xadiiskana bukhaari yaa wariyey alxadiiu haamin xadiiskaas waxaan kaleeto xasuusinaynaa salaadaha la diidaya waa sheegna waa sunna mutlaqa laakiin salaadii subax mar alla markii aad haddaad hurda kula tagto aad kacdaad geleen xataa hal ragco adoo tukadayda qoraxdu soo baxday nabigu wuxuu yidhi salaaddii waa gaaray qofkaasu iyo ragco kale ha ku daro casirkana ragco markuu tukaday hadday dhacday intii kaluu ku daraa marka qofka salaadahaas ayaga waa la tukanaa faradkaa iyo kuwii sabab leh alxadiiu haamin walkhamsuun xadiiska konton iyo sideedeeya xadiiska konton iyo sideedeeya hada maxalu rawa الbukhaariي wa muslimu bukhaariya muslim waxay ka wariyeen can abi saciidin اlkhudriyi radia allahu canhu can rasuulilaahi rasuulka alle wuxuu ka wariyey sal اllahu calayh wasalam qaala rasuulku inuu yidhi laa salaata salaad jaa-isatu mid bannaan ma ahan bacda subxi bacda salaati subxi salaada subax ka gadaal xataa tartafica shamsu ilaa qoraxdu ay kor noqoto ilaa waran waran qadarkiisa yidhahdeen culummadu waktigan dambe oo saacaduu jireenna culummadu waxay yidhahdeen markay soo baxday dhulka ka godo ilaa شhan iyo toban daqiiqo ilaa labaatan daqiiqo haddii la gaaro waa dhammaaday waktigii karaahiyadu xataa tartafica shamsu ilaa qoraxdu kor noqoto walaa salaata salaad jaa-isatu mid bannaan ma ahan bacda alcasri salaada casir ka gadaal xataa taqiiba shamsu ilaa qoraxdu ay qarsoonaato ilaa qoraxdu ay qarsoonaato saxaabiga xadiidka wariya abi saciidin اlkhudriy magaciisa waxaa la yidhaahdaa sacd ibnu maalik abu saciid waa kunyadiisa magaciisu waa sacd ibnu maalik ibni sinaan alansaariy alkhasrajiy kunyadiisu caan ku yahay asaga iyo aabbihiis waa laba saxaabi fuqahada saxaabada ayuu ka mid ahaa culimmada ugu waaweynee saxaabadana waa ka mid ahaa nabaddoonnadoodiina waa ka mid ahaa fudaladoodiina waa ka mid ahaa aabbihiis maalintii uxud ayaa la dilay asagu saqiiru ah maalinkaas dagaalka kama qayb gelin dagaaluu nabiga kala qayb galo waxaa ugu horreeyey khandaq ama axsaabkaan soo marnay oo sannadii shanaad ah kaasaa ugu horreeyey axaadiis badanuu nabiga ka wariyey wuxuu ka mid yahay toddobada saxaabiya laha mugsiriinta toddobada saxaabi ee laha mugsiriinta ayuu ka mid yahay oo kun xadiis ka badan mid walbaa wariyey mugsiriinta waa wixii kun xadiiskoodu ka badan yahay kuwaasuu ka mid yahay wuxuu ka mid yahay saxaabadii nabiga beecada kula galay taxta shajara laqad radia allaahu can اlmu'miniina id yubaayicuunaka taxta shajara kuwa ilaahay sheegay inuu raalli ka yahay kuwaasuu ka mid yahay nabiguna sheegay mid ka midu inuusan naar gelin kun iyo afartii boqoluu ka mid yahay oo nabiga beecada halkaas kula galay kuwaas ayuu ka mid ahaa axaadiis badanuu nabiga ka wariyey axaadiis aad u badan ayuu wariyey axaadiistiisana umaasitaha wariyeen waktigu dhintay waa la isku khilaafsay qowlka ugu caansan toddobaatan iyo afartii hijriyadu dhintay toddobaatan iyo afartii hij- hijriyada qaala almusanifu musanifka kitaabkan cumdaha axaadiistiisa jamciyaya wuxuu yihi raximahullah cabdulqani wa filbaabi baabkan waxaa ku sugan axaadiiu axaadiid axaadiidtoo marwiyatun laga wariye can caliy bni abi aalib وcabdاللaahi بni mascuud وcabdاللaahi bni cumara وcabdاللaahi bni camr bni الcaas وabi hurayra وasamurata bni jundubi jundubi وasalamata bni اlأkwac وaزayd bni haabitin وamucaad bni cafrاa وakacb bni mura وabi umaamata الbaahiliyi وacamar bni cabasa aلsulami وacaaئiشha radيa الlahu canهu iyo wsunaabixiyi markuu ayaga radiallahu canhum yidhi kadib sunaabixi sheegay maxaa ilaha sunaabixi waa taabici isagu saxaabi maaha wuxuu ku yidhi walam yasmax min annabiyi nabiga asaga wax kama maqlin sala allahu calayh wasalam nasiibka saxaabinimada ma helin waa noolaa waktigii nabiga muslimna waa ahaa laakiin ilaahay uma qadarin inuu nabiga arko isagoo jooga maga meesha laraa juxfa aa loo sheegay nabiga ilaahay inuu oofsaday waa uu soo orday madiinuu yimid isagoo hor shan maalin moota nabigii uu magaalada madiine soo galay magaciisa waxaa la idhaha cabdiraxmaan ibnu cusayla aa la idhahdaa waa taabici jaliil ah khilaafadii cabdilmelig ayuu dhintay ilaahay raadi ha ka noqdo wa raximahullah waa taabici marka saxaabi maha intaasoo dhama baabkan axaadiis ku saabsan wariyeen alxadiiu taasic wاlkhamsuun haadaa maxalu rawa اlbukhaariyu wa muslim alxadiiu taasic wاlkhamsuun can jaabir bni cabdillaahi radia allahu canhuma ana cumar bna alkhadaab radia allahu canhu jaa'a waa yimid cumar cumar ibnu alkhadaab yowma alkhandaq maalintii tarajayga bacda maa harabat ishamsu qoraxdu markay dhacday ka gadaal fa jacala wuxuu gudagalay cumar yasubu inuu caayo kufaara qurayshin gaaladii quraysheed oo salaada seejiday kuwaas inuu caayuu gudagalay gaalada in la caayo waa bannaan tahay afxumo iyo iska caytana maahane shartooda iyo gaalnimadooda iyo dhibaatada ay hayaan taasaa lagu sheegaa nabigu waa dhegaysaayey markuu cumar caayeeyey nabiguna waa reebi jiray wixii munkara nabigu ma dhihin jooji waxay taasu tustay inaysan munkar ahayn gaalada la caayo lagama been sheegayo waxay yihiina la sheegay cid ay bannaanta in laga been sheega ma jiro gaalada ma bannaana in been laga sheego dad aad mooday beentu inay mar iska bannaanto iska daldalatay gaal iyo muslim qofna been lagama sheego iftiraaca la yidhaahdaa waa arrin dulmi ah baqiga in la dulmiyaana ma bannaana cid ay bannaanta ma jirto in la dulmiyo gaal iyo muslim laakiin qofka ilaahay inaad caabuddo kuu diidanoo gaalkaa shartan uun ku sifaysan yahaad sheegi waana habaare ila waa kaas ku dulmaayo ilahay inaad caabuddo kaa hortaagane فجaعل wuxuu gudo galay cmar yصb inuu caayo كفاaرa qرayشhi وaqاaلa wuxuu yidhi yaa رasuul اللaه maa kitu kuma sigan xataa inaan tukado iska daa maa kitu xataa kuma aanan dhowaano kuma sigan usalli inaan tukado alcasra xataa kaadat الشhamsu ilaa qoraxdu ay ku sigatay taqrubu inay dhacdo qoraxdu dhicid ilaa ay ku sigatay ma aanan tukan markay ku sigatay ayaan tukaday wey faqaala nebigu nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam wallaahi maa sallaytu anugu maba tukan taasna waxaa laga qaatay in qofku uu dhaaro karo iyadoon la dhaarin nabiga cidna ma dhaarsan wuuna dhaartay marka qofka iyadoon la dhaarin wuu dhaaro karaa wallaahi maba tukan marka culummadu waxay yidhaahdeen maxaa say ku dhacday in cumarna qoraxdiiyo weli dhicin oo ku sigata inay dhacdo uu tukado nabiguna qoraxdii ay ka dhacdo waxaa la leeyaha cumar weysadaa u dhowreed mar alla markii cadowgii ilaahay ka kaafiyu hore ka galay nabigana markaasuu weyse bilaabay sida xadiisa gabal sariixa ku ah markaas kadib uu weyse bilaabay qoraxdiina saasay ku dhacday saasay ku dhacday aaba kan xadiiska waa kana xadiiskaanoba tu aaba tusa inuu weyse inuu nabigu markaas kadib weysaystay waa kana xadiiska tusa fa wallaahi allaan ku dhaartay maa sallayto ma tukanuu yidhi qaala wuxuu yidhi jaabir ibnu cabdillaah faqumna waa istaagnay ilaa budxaana waadiga magaciisa laha budxaan xaggiisaanu istaagnay fatawada'a nabigaa weyse qaatay lisalaati salaaddii darteeda u weyse qaatay nabigu wa tawada'naa annaguna waa u weyse qaadanay lahaa salaada darteed fa salla alcasra casirku marka hore tukaday bacda maa qarabat ishamsu qoraxdu markay dhacday kadibuuna tukaday uma markuu casir tukaday ka gadaal sallaa waa tukaday bacdahaa salaadii casir ka gadaal almaqriba maqribu tukaday xadiidkaana caddaynaya marka in salaadii tagtay la hormariyey oo nabigu hormariyey waxaa kaloo xadiisku caddaynaa in laysku jamaacaystay taasuna waxay deliil u tahay salaad qalla ah oo faradoo tagtay in laysku jamaacaysan karo culummada muslimiintana sidaasay qabaan agarkoodu ibnulmulaqim wuxuu yidhi culummadu waa ku ijmaaceen marka laga reebo qaadi ciyaad oo ka sheegay layf ibnu sacad oo yidhi layskuma jamaacaysan karo laakiin hadda warkiisu waxba ay tixgelin meeshaan masalada lama tixgeli karo ilaa nabiga iyo saxaabada isku jamaacaysteen marka salaadii tagtay waa laysku jamaacaysan kartaa kooxdii ay ka tagtay waa laysku jamaacaysan karaa ibnulmuraqin faa'iiduu sheegay wuxuu yidhi xadiidkan wuxuu sheegaa salaadii casir inay ahayd wixii dib loo dhigay keligiis xadiidkii caliya kii ibnu mascuudo soo hormarayna ayaguna siday sheegayeen laakiin muwada'a waxaa ku sugan ibnu xibbaan ou saxiix yeelay duhur iyo casir inay ka tageen oo la tukan waayey tirmidiina sanad munqadicuu ku sheegay salaaduhu intaas inay ka badnaayeen xaafidkuna wuxuu leeay afaruu sheegay xadiiskaas taas marka maxaa looga jawaabaa lagu jamcinaa waxaa lagu jamcinaa suurtagala in la yidhaah khandaq maalmo badanu ahaa san dhowr goor sheegnay maahayn maalin iyo labo marka maalin waxaa dhici karta duur inuu tegey maalmana casir tegey maalmana ka badan ay tageen oo laga tukan waayey cadowgii sidaasaa dhici karta wallaahu subxaanaه wa tacaala aclam salى اllahu وslama وbaaraka calىa nabiyina mxamed